bismillaahi araxmaan iraxiim kulan habboon dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaannaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid ama laba oo ka mid a jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaannu ku soo qaadan doonnaa maxay ka dhigan tahay in la abaalmariyo ardayga ku dadaala waxbarashada barnaamijka waxaa soo saaray halkanna idinkala socodsiin doona anigoo rabaaniya waxaa farsameynaya saaxiibka ibraahim cali soo dhowaada saaxiibayaal
caynulcaafiya hosbital heybow ina hooya waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baa i helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedha heybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa kuu hayo haatanba inakeen aan hore kuu geeyo caynucaafiya hosbital oo gaariga hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli ku soo dhowaada ceenulcaafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynucaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynucaafiya hosbitaal wuxuu isbitaallada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynaya waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynucaafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashi aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynu caafiya hosbital waxa uu ku yaallaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsi iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan hagaag aan gudaha usii galno barnaamijka in la abaal mariyo ardayga gala kaalinta ugu horaysa ee iskuulka ama jaamacadda waa mid ku tusinaysa muhiimadda ay leedahay in qofku uu xoogga saaro waxbarashada jahligana uu ka xoroobo ummadaha dunida ku nool waxay ku kala horumartay waa aqoonta oo ah tubta lagu baraaray toddobaadkan waxaa la qabtay munaasabad lagu abaalmarinayey arday dhigata jaamacadda muqdisho oo kaalmaha horey u galay kuliyadaha ay dhigtaan ardaydaasi la abaalmarinayey waxaa ka mid ahaa maxamed maxamuud cabdulle oo dhigta kuliyadda sharciga iyo qaanuunka wuxuu afar sano oo xiriir ah galayaa kaalinta koowaad isagoo ay sanad waliba jaamacaddu ku abaalmarinaysay inaan wax lacaga laga qaadin haddaba waa maxay sirta ka dambaysa guushan xidhiirka ah ee uu gaarayay ardaygan ma jiraan wax caqabada ah oo soo food saaray waa sidee dareenka waalidiintiisa iyo midka isagu qabo weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan hordhignay oo ku faraxsanaa runtii xafladdan waxay ahayd xaflad aad runtii u qiimo badan oo momoriska nolosheeda iyo xasuusaha nolosheeda ugu qiimaha badan ka mid ah xafladdan waxay ahayd xaflad runtii aan uga nasanaayo dadaaladii habeenadii badan aan soo jeeday juhdiyadii aan soo bixiyey iyo inaan macnaha juhdiga aan soo bixiyey in aan natiijo iyo mahadcelin aa ku leeyahay ayaa xafladdan ku dareemay aniga waxaa ka socdaa kuliyadda sharciga iyo qaanuunka saddexda sano oo aan jaamacadda dhiganayay waxaa ahaa ardayga ugu sarreeya kuliyadda sharciga iyo qaanuunka si gaar ah labadii sano ee ugu dambeysay waxaa ahaa ardayga ugu sarreeya si guud jaamacadda oo dhan kuliyadahoo dhan jaamacadda waxaa la sameeyaa fasal fasala loo tartamaa fasalka haddana kuliyad kuliyadaha loo sii tartamaa haddana jaamacadda oo dhan aa lasii xifaaliyaa marka labada sano ugu dambeysay sharciga iyo qaanuunka qofka ugu sarreeyey iyo sida jaamacadda oo dhan ninka ugu sarreeya ahay saddexda sano si guud departmentkeyga waxaa waaye sanad walba scholarship waa guuleysanayay intaa jaamacadda dhiganayay sharaf weyn ayay runtii ii tahay aan ku faraxsanahay dadaalka aa soo bixiyey inaa ka mirid dhaliyo halkasanoo ii dhimanna runtii waxaa aaminsanahay inaan sii dadaalayo dadaalkaas inaan laba laabo oo sii dadaalana waxaa igu dhiirigeliya waxaa waaye waalidiinta iyo macallimiinta marka laga tago jaamacadda oo sanad walba markaa kaalinta kuwaad gala ii wacdo oo ii mahad celiso oo hadiid i siiso scholarship i siiso shahaado i siiso waan ku faraxsanahay jaamacadda muqdisho oo u mahad celina iyo macallimiinta iyo iyo iyo waalidiinta hooyo iyo aabbo kulli walaalo aad ayaa ugu mahad celinaa oo xaafadda gurigii igu dhiirigeliyo si gaara waxaa ugu mahad celinaa shiikhayga sheekh saciido wax soo baray aabaheyga aabimuxudiin cabdulle hooyo saciid guudle waxaa ugu mahad celinaa sidoo kale walaalaheyga sheekh cusmaan oo nuugu weyn oo shiikhayga ah walaalkayga ah oo runtii nolosheeda wax badan kasoo qayb qaatay iyo walaalkii cali bare iyo sidoo kale walaashii faado muxudiin cabdulle iyo dhammaan familka oo dhan ayaan iyo dhammaan wiilashii gabdhaha u mahad celinaa farxad ayay runtii ii tahay waxaa tihiin familka ugu fiicnaay waxaa tihiin familka ugu fiican ayaa tihiin farxad ayayna ii tahay inaan idinka dha- idinka dhashay waa ii dhiirigeliseen waxaa waaye hadiidaa i guddoonsiiseen jaamacadda muqdishone jaamacadda muqdisho inaad soo macnaha doorto waxay ahayd tilaabadii ugu fiicneed nolosheeda iyo mustaqbalka tilaabada ugu fiicnaayaa qaaday kuliyadda sharciga iyo qanuunka inaan soo aadane tilaabo fiican ayayd waxaa u mahad celinaa si gaar oo inta ka xusaa macallimiinteeda ustaad cabdiqaadir sheekh axmed meye oo kuliyadda sharciga iyo qanuunka dhiinka ah oo si gaara runtii kuliyadda inay kaalinta koowaad laba sano soo gasho oo kaalimaha koowaad ay soo tiigsato runtii macnaha u ahaa hormuud sababtoo ah jaamacadda naftirkeeda fasal fasal inaa u tartanno macnaha oo noo sameeyaa kuliyad kuliyad inaa u tartanno inuu jaamacadda aa ugu sareyno oo aada dadaalno kuliyadeen kuliyadaha kale waxay ugu duwantaha waxaa waaye dee fasal walba ardayda kaalimaha gal waa la sheegaa tobteenaa lasoo dejiyaa sekreteer caldaahira tobteenkaa soo dejiyo ustaad cabdulaahi muumin qaxdaani aa s- kaalintaas soo dejiyo xamiidkana uu faraa runtii aad ayaan jaamacadda muqdisho ugu mahad celinaa waxaa aaminsanahay dadaalka maanta aa bixiyey inaa aa- ardayda aa dheeraa habeenadii badan aa soo jeeday inaa ka miro dhaliyey waxyaalaha oo intaa inaan ka sheega aan rabo oo waxyaalaha dhacdooyinka aadka iigu xasuusta badnaa waxaa ka mid ah habeenkii xaafadda muraaxad ku jirto ma daara jirin macnaha si ay hurdada i- igula tagin oo hurdada raaxo badan aa ugu dareemin habeenkii siddeed saca mar soo kici jira sagaal sac alxamdulilah ilaahi ugu mahad celinaa waafajinta ilaahay caafimaadka isii maskaxda isii iyo caqliga isii inaa macnaha aa jallenjigana aad nin u jeclaahay oo ku faraxsanaa runtii raadiyo himilina u mahad celinaa runtii waalidkayga mar walba ii duceeyaan scholarshipka aa helaayo oo lacagta jaamacadda iga dhaafayso oo jaamacadda aa uga mahad celinaayo waalidkayga waxaa ugu qiimo badan academiga achievementiga aa sameynaayo iyo buundada aa ku guuleysanayo in ma- mar walbo magaca aabaheyga iyo magaca hooyadeeda kor aa u qaado oo mar walbo kaalmaha ugu sareeya iyo lambarada jaamacadda iyo ardayda sida gaarka loo soo xulo inaan mar walba ku jiro weliba sida activitigayga uu aad u badan yahay waalidkayga wax walba taasaa ugu qiimo badan waxaa waaye weynay ugu faraxsan yihiin alxamdulilah M- macnaha ilmo badanoo waxaa jira hadda oo lagu khasaaray oo waalidkooda ay dhahan maxaa u dhalnay laakiin aniga darajadeeda saas way ka fiican tahay waalidkayga waxaa waaye ee, waxay i geeyeen nolosheeda is- dugsiyaa lii soo baray xeraa todoba sano kusoo jiray iskuulaa lii soo marsiiyey jaamacadaa hadda lii marsiinoyaa jaamacadaas wax walba waa liigu bixiyaa haddana waxaa lii qorsheynayaa inaan master degree iyo sii aado oo macnaha magaalada dowladda iyo waddanka soomaaliyeed inaan wax kusoo kordhiyo ayay waalidkayga qorsheenayaan waalidkayga aad ayaan ugu mahad celinayaa waa jeclahay hooyi aabbo dhammaan walaalahayga ugu waaweyn oo runtii si- garab qabta macnaha waxaa waaye familkeyna wuxuu waxyaalahu ku fiican yahay waxaa ka mid ah walaalaha way isgarab qabtaan mid walba qofkuu kaweyn u garab qabtaa dhiirigeliyaa guushiisuu ku farxaa waxaa laisku sheegaa waxaa halkan ka xasuustaa walaalkii cabdisamiin muxudiina u mahad celinaa injineer cabdisamiin oo hadda masar noogu maqan saaxiibkii axmed muxudiina u mahad celinaa iyo dhammaantooda cabdisamiin waxyaalaha ku xasuusta waxaa ka mid ah xerta ustaadu iigu soo ahay waxs- wuxuu i bari jiray xisaabta iyo waxyaalo badan oo iigu samey jiray hadda uu i dhiirigeliyaa saaxiibkii hadda masar oo iiga maqan yahay halkaanaa ka salaamaa sheekh cusmaan walaalkii ugu weyn oo curadka noo ah oo aabahey labaad ah iyo walaalkii sidoo kale cali bare cabdulle oo macnaha iskuulkii iyo waxyaalahaas nolosheeda soo garab qabtay ilaa haddana ila socdo waxyaalaha inta aan ka sheegaya waxaa ka mid ah ee, oo uu rabay inaan si gaar ugu mahad celiyo walaalkii cali bare cabdulle iyo walaashii sidoo kale faado muxudiin cali bare si gaara ayuu macnaha wuxuu iigu dhiirigeliyaa kaalinteeda wuxuu dhahaa semesterka kaalin gishidbo hadiid gooni ah ayaa igu leedahay marka waxyaalaha igu beeraya kamid tahay markii laga tagay challenging inaa iska jeclahay iyo inaa mar walba magaceyga kor u qaado waxaa iska jeclaa waxaa inaa iska jeclaa markii laga tago walaalkii cali bara oo meeshaan ugu mahad celinaa oo hadda wadanka ee, hindiya ku maqan sababo macnaha oo caafimaad iyo waxyaalahaas u aaday waxaa urujeynaa ilaahay macnaha inuu soo fudeeyo waxaa leeyahay walaalkeyu abaal ayaa ku haya runtii oo u mahad celinaa dhammaan familka Ee, runtii sirta ka dambeysa waxaa waaye ee, guul in la gaaro horta ee, aniga waxaa aaminsana waxaa waaye gu- kaalinta koowaad maalinkaa galay iyo maalinkaa waxaa aaminsanahay guush inay bilaaw ahayd oon guush dha- dhammaynin waxaa waaye ee, guusha aniga ardayda kale waxma dhiiri laakiin waxaa u guuleysta waxaa waaye dadaalka iyo environment fiican inaan ku noolahay jaamacadda oo environmentga oo waxbarashada ku habboon ah familka oo famil degan ah oo ilmaha laga ilaalinayo buuqa iyo wax walba laga ilaalinayo familkayga ah, macnaha ah, interesting gaarsiinaya inaan honores ka mid noqdo environmentga waxaa dhihi karaa environmentga iyo ilaahay waafajintiisa ayaa macnaha ah, guusheeda sabab u ah iyo inaan dadaalay oo dadaalo joogteeyey runtii ee, waxyaalaha oo aadka aan u xasuusto waxaa ka mid ah jaamacadda sanadka kaalinta koowaad la galay ee, saddex sana kaalinta koowaad soo galaya xafladda noocan oo kale imaanayay ardayda kuliyadaha ama dibaartimentas kaalinta koowaad kasoo gala way isbedelayeen mar walba mar walba qof cusubaa imaanaya marka waxaa ogaaday meeshaas guusha la sheegaayo inay tahay joogteynta macnaha in qofka si oo fujaa uu guul ku gaaro waa wax iska fudud macnaha hal mar nasiib oo kalaa la dhahaa laakiin qofka guushiisa inay sax tahay oo dadaalay waxaa lagu ogaanaa qofka dadaalka joogteynta guushiisa mar walba oo badato marka waxaa waaye aniga sirta ka dambeyso sir gaar malihi laakiin waxaa waaye dadaal inaad dadaalay joogteeyey markay waalidkayga dhiirigeli aanu dhahan inuu kaalinta koowaada gasho ama jaamacadda markay shahaada isiiso isma dhiganin macnaha dadka qaar way is dhigtaan way is weyneysiyaan noloshay kasii dhacaan laakiin ana alxamdulilah waalidkay mar walba igu dhiirigeli jiray nin waa fiicantaa laakiin meeshaan meel kasii fiican aa kaa rabaa liidhi jirin guusheedu marka saasay aniga ku imaata alxamdulilah rabbilcaalamiin wallaahi qisooyin badanaa jiro macnaha ee, mar walba waxaana la dhihi jiray macallimiinta waxayna dhihi jireen oo nimayahow sanadkan ardayda way jecel yihiin mar walba inay kaalinta galaan ardayda waa lais jaalanji gareynaa waxaa waaye wayna fiican tahay jaalanjinka aniga kuliyaddeeda waxyaalaha aan ku jeclaha waxaa ka mid ah jaalanjin arday aad u macnaha waxaa jira oo buundadeeda u sareyso gaar ahaan fasalkeena arday aad u buundo sareeyaa jiro marka jaalanjigaas ayaa runtii jiro jaalanji aad u adag waaye waxyaalaha marka aa oo ugu waaweyn aa la kulma aniga jaalanjiga oo very very very hardka waa macnaha waxaa aaminsana aniga kuliyaddeeda qofka departmentkiga oo shareeca walqaanun ama kuliyaddeeda kasoo gudbo inuu jaamacadda u daahin macnaha Ku- jaamacadda inaa kaalinta koowaad u geshid waxaa kaaga adag kuliyadda macnaha inaa kaalinta koowaad u geshid marka waxyaalaha nolosha aa lasoo kulma aniga waxaa ugu weyn caqabadda ugu weyn aa isleeyahay waa jaalanjigaas waaye in macnaha in joogteetid nolosha intaa waxbarashada ku jirtid afarta sano aa ku jirta caqabado badanaa la kulmay marar badanaa ooynay macallimiin badanaa aa- aa- waxaa laga yaabaa buundadii inaa isku fahmi weysin khilaaf inuu idin dhex maro waxyaalo badan ayaa nolosha kusoo maraya oo lasoo koobi karin marka qisooyinka caqabadaha nolosha soo mara inkastoo ay badneen alxamdulilah caqabad weyn oo maanta aniga soo marta ma lahan alxamdulilah familkeyga ilaahay uu macnaha i caafi- caafimaad waa haystaa maskax waa haystaa alxamdulilah wax walba familkeyga aabahey muxudiin cabdullah iyo hooyadii siciida wax walba isoo hordhigay wax walba u baahana buugadaa u baahanahay wax walba u baahanahay waa liisoo hordhigay marka caqabad maanta nolosha oo si gaara ii haysata male oon ahayn jaalanjigaas oo asigana wax wanaagsan ah caqabad ma la dhihi kara runtii say u gudubtaa marka weli caqabado intaan la kulantay ma dhahday niyow dadaalka intaan la eg ma sii wadi kartid oo intaan maya ma aaminsani aniga taas ma aaminsani caqabad caqabad nolosha way iska jirtaa laakiin aniga ma aaminsani waxyaalaha oo ardayda ay ku fashilmaan waxaa ka mid ah joogteynta guusha laguu sheegaayo bilaawa ma ahan guusha meelay ku dhammaata ma lahan guusha waxay rabtaa inaad joogtayso joogtaysato qofka ma- hal mar hadduu guuleysto uu joojiyo macnaha ee, ee, inuu guuleysto uu joojiyo qofkaas runtii qof fashilma waaye oo hal mar si nasiib ah oo fujaa kaalinta kaalinta ku galay ama nolosha saksaskeedu waa fara badan yihiin marka aniga marnaba ma aaminsani haddii ciyaalnimo iyo ardaynimo ee qaadanay oo marmar inaan yijiba laga yaabo mar walba dad oo dhiirigeliyaa jiro aniga eh, waxyaalaha i haysto waalidkeyga iyo walaalaheyga waa la wadaagaa walaalkey cabsimiic muxudiin aa aad ula sheekaystaa iyo aabahey muxudiin cabdulla wax walba u sheegaa igaa mar walba i dhiirigeliyo oo dhahniyaho soco saas waaye caqabad marka aniga in loo joogsado runtii ma aaminsani ma jiraa qof si gaar ah guushaad uga dambeeya ood ood mahad celinayso oo xasuusanta wallaahi guusheeda macnaha runtii aad ayaa looga qayb qaatay dhinacyo badane ee isaga imaatay Ee, waa kuu sheegay familkeygaa ka qayb qaatay macalimiintaa ka qayb qaatay macalimiintaa mar walba waxay dhahaan hore u soco maxamedo hore u soco waa kuu ognahay xamiidkeyga maanta wuxuu dhahay inuu gu- ee, kuliyadda ho- meel fiicanah aa gaarsiisay hore u soco joogtay guushaada marka guusheeda macnaha waxaa is leeyahay waa laga qayb qaatay Ee, dadka aan si gaarka ugu mahad celinayane ee, waa kuu sheegay hooyadii ee, saciido goodle aabahey muxudiin cabdulle walaalkii cali bare walaashii faadumo ee, cusmaan muxudiin walaalkeyga oo asigana runtii shiikhayga ah shiikhayga waaye oo diinta isoo baray qur-aanka wax iga soo baray oo maanta nolosheeda waxaa is dhihi karaa qofka ugu weyn oo macnaha oo ku dhiirigeliya maanta oo oo noloshaada wax badan kasoo sameeya ilaa hadda macnaha kutugu iyo akhriya minhaajka iyo kutubo badanoo igu dhiirigeliya mar walba wuxuu dhaha maxamed oo niyo nin fiicanaa tahay waa fiican tahay waxyaalaha khaladaadka aan ku qaldanoo ii sheegaa waa ii naseexeyaa mar walba macnaha isagana si gaara uu mahad celinaa walaalkii cusmaan muxudiin walaashii faaduma u mahad celinaa sidoo kale familka intiisa kale waa u mahad celinaa walaashii ayaan muxudiin oo hadda ee, nooga maqan baalka wuxuu ahaa ee, nairobi ay ku maqan tahay sidoo kale walaashii raxmaa u mahad celinaa waxaa u mahad celinaa walaashii aamine muxudiin walaalkii cabsi muxudiin oo mar walba aa kusoo celiyey saaxiibkii saaxiibkii gaarka waa ninkaas waa u mahad celinaa sidoo kale waxaa u mahad celinaa walaalkii axmed muxudiin cabdulle sidoo kale waxaa u mahad celinaa ee, walaashii tihaani muxudiin cabdulle oo maanta macnaha qofka oo gabadha maanta ila joogto oo walaashii oo garab qabato oo mar walba oo booska hooyadii ii joogto aa waaye walaashii tiyaani gabaryar waa way iga yar tahay da ahaan laakiin macnaha runtii caqliyin iyo booska ii joogto boos oo la xisaabi karmaan runtii guusheeda waxaa aaminsanaa in la- dad badan ay isugu imaadeen macnaha ee, muhiimad inaa leeyaa lii tus macnaha familka dhan walba markii lii ilaaliye maxamed hala ilaaliye muhiim muhiim inaa ah ayay familkii runtii ii muujiyeen waa u mahad celinaa jaamacadda waa u mahad celinaa guddoomiyaha laga soo bilaabo ilaa shaqaalaha jaamacadda dhan maamulkeeda macalimiinteeda waa u mahad celinaa macalimiinteedana waa u mahad celinaa waxaan rabaa inaan halkan macnaha ka sheego macalimiinta oo saameynta iyu le mid ka mid ah ee ustaad cabdiraxmaan madaale iyo dhiinka marka laga tago ustaad cabdiraxmaan madaale ee ustaad cabdiweli iyo ustaad wardheere ustaad brofesor wardheere oo kuliyadeena ka tirsan iyagana si gaara ugu mahad celinaa macalimiinta si guuda ugu mahad celinaa laakiin ustaad cabdiraxmaan madaale ee si gaar ayaa runtii ugu mahad celinaa macalin oo ardayda u furfuran oo mar walba dhiirigeliyo si saaxiibtinimo ah runtii noola sheekaysta waaye ustaad cabdiraxmaan madaali waxaa leeyahay keliya macalin nooma tiiday waxaa waaye aabbaa noo tahay iyo waalid mar walbana wuu igu dhiirigeliyaa macalinkaas dadka oo saameynta igu lew ka mid yaha guulaha gaaray iyo dadka u sheega uu ka mid yaha macnaha marka ustaad cabdiraxmaan madaali ee, waxaa leeyahay hadalkayga hadduu kusoo gaaro ustaadii waa mahadsan tahay aabahayga labaadaa tahay kun iyo koo jeer waa kaa mahad celinaa waxaa rabaa inaan meeshan si gaara uu mahad celiyo oo xasuusteeda ka bixinin nolosheeda bilaaweeda nolosheeda meeshay kasoo bilaawata guulaheyga sababka ah ee qur-aanka macalinkii soo baray macalin cabdiraxmaan yoloxow oo ilaa hadda nool cumrigiisa allaa raajiyo isagoo lagu mahad celinaa shiikhayga sheekh saciid ugu mahad celinaa oo runtii oo familkeena dhan maanta macnaha wajahada diinta kusoo riday macnaha in wiilasheena dhan ama familkeena dhan ay noqdaan famil wada xer ah oo diinta ku fiican oo toosan sheekh sheekh saciid aa ugu mahad celinaa koley inuu codkan gaari kara ma maleynaya dadka oo social media iyo aadka u isticmaal ma ahan sheekhay runtii waa u mahad celinaa min alqalbi ila alqalbi ilaahay ayaan macnaha uga rajeynaa inuu cumrigiisa raajiyo caafimaadkiisa kordhiyo runtii sheikhaa jeclahay waaye ilaahay wadadiisa inuu igu toosiyene ayaa mar walba macnaha aa- aa ilaahay ka tuugaa sheekh saciid khayr allah siiyo waxaa waaye aabaheyga aabbaa mar walba dhihi jira aaba sheikhaa dhihi jiray waa u mahad celinaa runtii
moodalkii electronic ugu mudnaa marna aan laga maarmin waxaa kuu mideeyey oo meel qura isku keenay shirkadaha macquul iyo t c l electronics u muraad oo marnaba hamoogaan faranjiyeera mug weyn iyo khasaalidihii la mahdiyo marna aan laga maarmin kuu karko ka sii mudan waxaa kaa maqsuudiyo meel qura isugu keenay shirkadaha macquul iyo t c l electronics u muraad oo marnaba hamoogaan shirkadaha macquul iyo t c l electronics waxyaabaha aad ka helayso waxaa ka mid a mukeefyada aan looga maarmin guryaha xafiisyada iyo goobaha muhiimka ah sida t b b iyo t c l oo ah kuwa safe energy wakhti badanna ku haynaya waxaad kale ood shirkadaha ka helaysaa faranjiyeerada subernational iyo t c l nuucyadooda kala duwan tayadoodana laysku halayn karo sidoo kale shirkadaha macquul iyo t c l electronics waxay kuu diyaariyeen khasaaladihii ugu dambeeyey oo casri ah isuguna jira subernational iyo t c l waana kuwo automatic iyo manual ah waxaa intaasi dheer kuukarada subernational oo ka kooban yaryar iyo waaweyn iyo weliba dhalooyinka tiifiyada oo kala jaad ah shirkadaha macquul iyo t c l electronics waxay ku yaalaan suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan wadada shirkadaha waxaana dhanka bari ay ka xigaan daarta mustaqbal wixii faahfaahin intaa dheeriya kala xiriir eber lixal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow ama eber lixal lix lixdan iyo lix afartan siddeetan iyo siddeed
barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis guud ahaan waxaa intaasi kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii aqoonkaal oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah rabbaani dhanka farsamadana uu ka qaabeynaya saaxiibka ibraahim cali dhammaanteenu isku duuban ammaana allah
Wa Malik wa wa Malik wa wa Malik wa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoonaa waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay